beeralayda ku nool deegaanka buurfuule oo hoostaga ah degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib u bilaabay tabcashada beerahooda kadib markii uu ka da-ay deegaankaasi roob xoogan oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada deegaanka beeralayda deegaanka buurfuule oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sanadkani ay rajo weyn ka qabaan waxsoo saarka beerahooda waxayna dhanka kale beeralaydu codsadeen in laga caawiyo abuurka beeraha basalka oo maanta ee dalaga oo hadda tacbweyno badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacbuwaayaay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardaraa iska hayso cagafleyda deeminkii horeo lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaha aafuleel qabsi dalagiia xoogaha aad aa la waayey boqolkiiba tobanaa waa xeshi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah boqolka labadii ruux oo heshaa xoogaha lacag ku heshay hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagafti leh oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganahay waxaan tacbowdahay tacabtaan oo saaran yahay galeey misgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkaan wuxuu bilawday bishii hadda oon kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shali kanoodoy kanoodoy aada ugu faraxmi lonkii oo la tabci doona iyo kanba tacban wax dhan waa aada ugu fiican ugu fiican yahay waxay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey amba hadda ku fali doono dabarigi doono amba farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya saac afar boqol oo ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun salbuqadii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun hadday khatar timaado qofkii oo beeraley ahayni waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto ee adiga caalamiga ahay kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareeneynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay caboo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan leenahay loorarkii oo meeshii cawada wal go-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeralayda ay qabaan hadday webiga dib usoo joogsado dhulbeereedka hadda sidii hadda ku sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumida hayso beertooda wax la aadaani la-yin waa siyaala waana qoyaan wax aada faa'iidaystaan mala cagafti lacagteediyaa lagu leeyahay ninka cagaftina macnaha dib ma oo noqon karaan waxaa kaloo noo dheeri dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay tuulooyinkii eji iyo dilaawe aa noola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay qolooyin waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaa nidhi tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baajiraan waxanu garab istaagana ilaahay hadda ma hayno guga waxaan aada hamiga bulshada ama hadda waxaa la abuuray waxaa u badan laba abuuraa u badan waa galeyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasaa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqolkiiba boqol galey iyo masaga waa beeralayda gobolka shabeellaha dhexe oo sanadihii lasoo dhaafay aan beerahooda dalagyo fiican kasoo saarin ayaa sanadkani si weyn ugu diyaar garoobaya waxsoo saarka beeraha iyagoo ka faa'iidaysanaya roobka guga